فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hameen walba aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan waa habeennimo tallaada ah taariikhdan oo ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada qodobada barnaamijka dhuuxa waraysiyada aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda leh oggolaadana waxaa ka mid a in ka badan boqol haween ah oo dowro lagu soo gebagebeeyey walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaad dhegaysan doontaan kelimaad laga jeedinayey gunaanadka munaasabadda lagu soo xirayay dowladda dagaal maanta iyo caawaba lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ee ku sugan degmada jannaale tafaasiil ku aadan ayaad maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka iyo siyaasii hore u soo noqday xildhibaan oo sheegay in daryeel xumo uu u dhintay wasiirkii ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ee sababsaday korona siyaasiyiintan oo isweydiiyey halka ay ku baxday shan milyan oo dollar oo ay sheegtay dowladda federaalka inay u qoondaysay la dagaalanka cudurka korona barnaamijka ayaad ku maqli doontaan daraasad dhowaan laga sameeyey waddamada reer galbeedka ayaa muujisay in haweenka muslimaadka ah ee xijaaban ay ka badbaadeen dhibaatooyinkii markii hore ay kala kulmi jireen dadka ay ku dhex nool yihiin ee aan haysan diinta islaamka maxaa u sababa arrinkaas barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona ayaa barnaamijka qayb ka ah waxaa nagala qayb gelaya qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aynu ku bilownay maanta waxay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan magaalada jannaale waxaa lagu soo warramayaa ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka in halkaa lagu dilay sidoo kale caawa weerar ayay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada shisheeye ee ku sugan degmada jannaale iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee halkaa ku helinaya weerarka caawa dhacay kama aanaan helin faahfaahin dheeriya ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa shisheeye ee dhowaan halkaa qabsaday ayaa dhibaato xoog la ku haya bulshada ku hartay magaalada jannaale shalay ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalka ah ay fal kufsiga u geysteen gabarh saddex iyo toban jir ah iyo haweenay shan iyo labaatan jira oo uur lahayd kuwaas oo hadda lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaalada marka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa eedayn u jeediyey dowladda federaalka xilli bartiisa facebooka oo ku qoray qoraal oo kaga hadlay geerida wasiirka cadaaladda hirshabeelle oo muqdisho ugu dhintay cudurka korona shan milyan oo dollar ayay dowladdu sheegtay inay u qoondaysay la tacaalidda cudurka korona virus laakiin nasiib darro shalay isbitaalka martiini waxaa daryeel xumo caafimaad ugu geeriyooday wasiirkii cadaaladda ee hirshabeelle khaliif muumin kadib markii loo waayey oksijiin uu ku neefsado sida eheladiisa iyo siyaasiyiin qaraabolo ah wasiirka ay warbaahinta u sheegeen ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad haddaba su-aashu waxay tahay xaggee la geeyey lacagihii la doonayey in lagula tacaalo cudurkan jaabka dad kale miyay gashay masajidka ayay ku soo jirtaa haddiise mas-uul dowladeed daryeel xumo caafimaad oo ugu geeriyooday cisbitaalkii dowladdu ay sheegtay inay daryeelkiisa balaayiin dollar ku bixisay ma kula tahay in daryeel caafimaad uu ka heli doono muwaadin danyar ah oo aan cidu daba socan ayuu qoraalkiisa raaciyey mahad salaad dhanka kale xildhibaan hore ibraahiim xabeeb nuur ayaa sheegay in wasiiru dowlihii cadaaladda ee maamulka hirshabeelle oo daryeel xumo ugu dhintay cisbitaalka martiini mar uu ka hadlayey ayaa waxa uu yidhi
shalayto waxaan tagnay isbitaal martini markii ninka uu ku geeriyooday intii ka horeysana waa la soconnay oo xaaladiisa saacad saacad ayaan ula soconnay nasiib daro markii laga keenay mataqaanaa jowher waxaa lagu hormariyey isbitaal digfer habeenkii subaxiina waa laga soo qaado waxa la keenay martini sorry dowladdu waxay ku dhawaaqday xanuunkan dartiis in isbitaal martini loo diyaariyey in lagula tacaalo dadka xanuunkaanu ku dhacay publically mataqaanaa idaacadaha iyo mataqaanaa warbaahinta ayaa laga sii daayay marka qalbigu dadka wuu degay wuxuuna u degay in meel lagula tacaalo dowladdu u diyaarisay laakiin nasiib daro maxaan kala kulanay markii aan tagnay shalay duhurkii markuu dhimanayay ninkaas wuxuu waayey wax ogsijiin ah oo ku neefsadaa loo waayey hadda waa isbitaalkii dhammaa oo loo diyaariyey in cudurkaas lagula tacaalo yacni waa nasiib darro weyn runtii oo aan isleeyahay shacbiga soomaaliyeed waxay ku noqonaysa in laga qariyo ma aha ee ninkaa dhintay wuxuu ugu dhintay isbitaalka oxygen la-aan daryeel la-aan ha dhintay qofkii markuu dhintay maxaa bolicy oo siyaasada oo ka dambeeya marka hore waa qofka in meeshii lagu daaweeya marka labaad haddii tiisi u timaado ilaahay darti oo qofkii meeshii ku dhinto maxaa qaabkee loo loo siyaasadeed qaabkee loo aasaya yaa aaskiisa iskale yacni in mataqaanaa procedurkii aaska ama habkii lagu aasi lahay ee loo loo loo diyaariyo oo isbitaalkii oo u diyaariyo oo loo mataqaanaa qabrigii loo qodo oo karfantii loo keeno oo mataqaanaa tartiibintii ilaa qabriga laga soo laga duugayo ay barnaamijkaas ay ku salaysan tahay waa la yimid dadkii ahalka ahayaa yimid qaataa la yidhi ninkaas soo duugta marka sow ma imaanayso in ummad badani meeshaas mataqaanaa dhib ka soo gaaro mar haddiisan mataqaanaa dad gaar ah oo tareenin iyo tababar iyo qalab lagu rakibay aysan xirnayn oo howlahaas aysan fulinaynin taas horta marka koowaad waa qeyb nasiib darra ah oo aan ka xunahay inay dhacdo maanta ma taagna ka soo qabo prime ministerka markii oo kiiskaanu yimid wuxuu caddeeyey inuu lacag ilaa shan milyan ah uu maaragtay u dhigay uu yihi waxay u taallaa in lagula tacaalo cudurka coronavirus marka yacni xataa mataqaanaa haddiiba aan la helaynin in haddii daawo kale laga waayey inay qofkii qaabkii tartiibiskii lagu aasi lahaa yacni iyo ambalast iyo wixii loo loo loogu diyaariyay aysan mataqaanaa aysan diyaar markaas aysan ka noqon at the same time shalay amiin ambalas aan wacanay markii mataqaanaa ambalas lagu qaadoo kale xataa annaga aan waynay oo maaragtay meesha aan ugu samaynay marka maanta maalin siyaasadeed ma aha waa maalin ummadda soomaaliyeed oo dhan intay gacmaha isqabsato ay u gurmato sidii mataqaanaa xanuunkaas dilaaga ah looga badbaadi lahay baryo alleh iyo waxqabad waa arrin loo baahan yahay in hadda yacni dubahabeyn lagu sameeyo loo istaago uusan qof dambe uusan mataqaanaa dhibkaas ula kulmin sababta aan hadalkan usoo jeedinayno oo amaan shacbiga soomaaliyeed u gaarsiinayno amaan dowladda u gaarsiinayno ayaa waxay tahay in arrintaas laga tabaabushaysto oysan dib u dhicin فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaan idinku duwayaa waryaheenna maxamed daahir oo isku soo dubariday wararkii la xidhiiray xanuunka korona ee faraha ba'an ku haya yurub iyo ameerika ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا waata aad baad u mahadsan tahay haashim wararkii ugu dambeeyey ee koronafirus oo habeen weliba qayb ka mid ah aynu ku soo qaadanno barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaannu eegi doonnaa biidni illahi alkariim iyadoona maanta dunida ay soo gudbiyeen cudurkaasi khasaaraha uu u geystay dhowr dal ayaana waxaa kordhay tirada dhimashada iyo dadka uu asiibay cudurka corona wararkii ugu dambeey ayaana soo gudbin doonnaa si guud cudurka waxa uu asiibay hal dhibic siddeed milyan oo ruux waxaana cudurkan tan iyo markii dalka shiinaha uu ka soo bilowday bishii disembar u geeriyooday boqol toddobiyo toban kun lix boqol konton iyo afar ruux afar boqol soddon iyo siddeed ruuxna waa ay ka caafimaadeen cudurkaasi haddaba waddamada maanta cudurka soo tabiyey ayaan gudageli doonnaa maraykanka ilaa iyo hadda waxa ay soo sheegeen dhimashadu inay marayso siddeed boqol labaatan iyo lix ruux oo maanta oo keliya ay dhinteen caaw haddii lagu sii daro ilaa berito subax tirada dhimashadu aalaba waa ay korortaa oo laba kun ayay ku dhowaataa amaba waa ay gaartaa amaba waa ay ka badataa si guud tirada dhimashaduna waxa ay noqotay laba iyo labaatan kun sagaal boqol soddon iyo kow ruux maraykanka ayaana hoggaanka u haya bentagonka iyagu maanta war bay soo tabiyeen waxaana ay sheegeen inay sii korortay dadka cudurkan uu ku dhacay ee ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka waxaana tirada wasaaradda ay soo gudbisay ee cudurka uu ku dhacay ay iminka maraysaa afar kun shan boqol labaatan iyo siddeed ruux oo isugu jira saraakiil ciidamo iyo shaqaale ka tirsan bentigonka maraykanka haddaan halkan kaga gudubno isbeen maanta waxay soo warisay laba boqol siddeetan ruux inay u dhinteen cudurka tirada guud ee dhimashadana waxa ay noqotay toddobiyo toban kun afar boqol siddeetan iyo sagaal ruux talyaaniga waxay soo gudbiyeen shan boqol lixdan iyo lix ruux in cudurka ay u dhinteen tirada guud ee dhimashadana waxay noqotay labaatan kun afar boqol lixdan iyo shan ruux faransa waa la sugayaa oo qaanadooda waa ay bannaan tahay jermany toban ruux ayay soo gudbiyeen tirada guud ee dhimashadana waxa ay noqotay saddex kun soddon iyo laba ruux ingiriiska waxa ay soo wariyeen toddoba boqol toddobiyo toban ruux in cudurka maanta ay u dhinteen tirada guud ee dhimashadana waxay noqotay kow iyo toban kun saddex boqol labaatan iyo sagaal ruux china waxay soo wariyeen laba ruux in maanta ay dhinteen tirada guud ee dhimashadana waxay noqotay saddex kun saddex boqol afartan iyo kow ruux shiinaha sidoo kale maanta waxay soo sheegeen haashimow in cudurka dadka uu maanta asiibay ay kor u dhaafeen boqol ruux warbaahintu sida aljaziira waxa ay leedahay shiinuhu waxa uu ku laabtay sida uu ahaa cudurka markuu soo bilaabanayay saraakiil u hadasha shiinaha waxa ay sheegayaan in cudurka uu fidayo gudaha dalka waxaana ay u aaneeyeen dadka soo laabanaya sagaashan iyo sagaal ruux oo ka mid ah dadka maanta cudurka laga helay waxa ay sheegeen in dalka dibaddiisa ay ka yimaadeen marka cudurkii wuu ku sii laba kacleeyey shiinaha iiraan maanta waxay soo warisay boqol kow iyo toban ruux tirada guud ee dhimashadana waxay noqotay afar kun shan boqol siddeetan iyo shan ruux turkiga waxay soo wariyeen sagaashan iyo siddeed ruux inay dhinteen tirada guud ee dhimashadana waxay noqotay kun laba boqol sagaashan iyo lix ruux belgium waxay soo gudbiyeen saddex boqol iyo saddex ruux inay dhinteen tirada guud ee dhimashadana waxay noqotay saddex kun sagaal boqol iyo saddex netherland siddeetan iyo lix ruux ayay soo wariyeen tirada guud ee dhimashadana waxay noqotay laba kun siddeed boqol labaatan saddex ruux kanada siddeed iyo toban ruux ayay soo wariyeen tirada guud ee dhimashaduna waa toddoba boqol soddon iyo shan ruux afartan iyo toddoba ruux oo maanta oo keliya geeriyootayna waxaa soo wariyey baraaziil wadarta guud dhimashadana waxay noqotay kun laba boqol toddobaatan ruux ruushka waxay soo gudbiyeen siddeed iyo toban ruux inay dhinteen marka maanta tirada dhimashada ruushka way badneed waxaana si guud dhimashadu ay gaartay boqol afartan iyo siddeed ruux bortugal waxay soo wariyeen kow iyo soddon ruux waxaana dhimashadu ay noqotay shan boqol soddon iyo shan ruux austria waxay soo gudbiyeen siddeed iyo toban ruux tirada guud ee dhimashadan waxay noqotay saddex boqol lixdan iyo siddeed ruux filibiin waxay soo gudbiyeen siddeed iyo toban ruux tirada guud ee dhimashadan waxay noqotay saddex boqol shan iyo toban ruux mexico waxay soo gudbiyeen labaatan iyo saddex ruux tirada guud ee dhimashadan waxay noqotay laba boqol sagaashan iyo lix ruux imaaraadka waxay soo wariyeen saddex ruux tirada guud ee dhimashadan waxay noqotay labaatan iyo shan ruux ukrain waxay soo wariyeen toban ruux inay dhinteen tirada guud ee dhimashadan waxay noqotay sagaashan iyo saddex ruux finland saddex ruux ayay soo warisay tirada guud ee dhimashadan waxay noqotay konton iyo sagaal ruux algeria oo afrika ka tirsan waxay soo wariyeen labaatan ruux tirada guud ee dhimashadan waxay noqotay saddex boqol saddex iyo toban ruux hungari waxay soo wariyeen toban ruux tirada guud ee dhimashadan waxay noqotay boqol iyo sagaal ruux kenya waxay maanta soo warisay hal ruux inuu dhinto cudurka tirada guud ee dhimashadan waxay noqotay sagaal ruux suudaan laba ruux ayay soo wariyeen tirada guud ee dhimashaduna waa afar ruux maamulka somalilan waxa ay sheegeen in cudurka uu ku dhacay saddex ruux oo ku sugan gudaha dhulka uu ka taliyo maamulkaasi laba ka mid a waxay ku nool yihiin magaalada hargeysa midna waxa uu ku nool yahay magaalada boorama tan kale in haashimow in cudurka meelaha uu ku faafayo waxaa ka mid ah sida wararku ay sheegayaan maamulka hirshabeelle waxaana guud ahaan maanta la karantiilay dhammaan mas-uuliyiintii maamulkaasi kuwaasoo cabsi ay ku haysato guryahooda xanuunkan ayaa dhowaan waxaa u geeriyooday mid ka mid ah golaha wasiirada ee maamulkaasi iminka jawhar waxaa lagu soo warramaya inuu isku karantiilay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo golihiisa wasiirada waxaana ay ku jiraan dhammaantooda karantiil muddo afar iyo toban maalmood soconaya wasiirka heeriyooday ee lagu magacaabaya khaliif muumin tooxow wuxuu aad ugu dhowaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle waxaana uu aad ula tacaamulay madaxweynaha iyo xubnaha wasiirada marka waxaa laga baqdin qabaa in xubno badan oo mas-uuliyiin ah ay cudurkaasi qabaan guud ahaanna xubintii waa naga intaasi الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaa idinku soo maqan daraasad laga sameeyey gabdhaha muslimaadka ee ku nool waddamada reer galbeedka oo sheegay inay dareemayaan nafis balse markan waxaad ku soo dhowaataan in ka badan boqol haween ah ayaa dowro lagu soo gebagabeeyey deegaanka kuunya barrow ee gobolka shabeellada hoose dowradan waxaa ka qayb galay waryaheenna maxamed ciise oo warbixintaa nooga diyaariyey xaflad gunaanad ah oo lagu soo xirayey dowlo toban cisho ah socotay oo loo qabtay in ka badan boqol haween ayaa ka dhacday markaska sumaya bintu khayaad oo ku yaala deegaanka kunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadan oo si hersar ah loo soo agaasimay ayna soo qaban qaabisay maktabka dacwada ee degmada baraawe ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka nabaddoonno iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxaa lagu soo dhoweeyey ugu horreyn sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna la dardaarmay dumarka isagoona ku dhiirigeliyey inay ku dadaalaan barashada diinta
يقول الله تبارك وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إلهي وحي لي هددك إن لها قوة وحق يبادل كوكل كذو وأهل الحق أه يكوى عن وحبك الأوين ومشركين تي طريقي استقامة ذا. iyo kan dalaalka oo naarta dadka hogaaminaya aan kala garanayn labadaa qolanba sina buu leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala waxaan u malanayaa dowra cilmiya aad kusoo jirteen wax badan baa diinta ilaahay ka fahamteen hadday tawxiid tahay iyo hadday cibaadaad tahay iyo hadday mucaamalaad tahay noocay tahayba xunbaad korodsateen ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa waxay barteen ku dhaqma oo hirgeliyo oo fidiyo oo bulshada gaadhsiiya inuu idinka dhigo waxaan rajaynaynaa in guryihiina iyo dhaqankiina iyo laga arkayo doono khayrka aada kororsateen marka ee ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa dadka khayrkaa fahmaaya diinta ilaahay wax ka fahmaayey calaa xasbi siday u kala weliba u kala aqoon badan yihiin waladiina uutuu lcilma darajaat kullamaa aada diinta ilaahay wax sii korodsato waxa weeye iimaan baa qofka u siyaadaa la yidhaha aayaddii aada akriso aayadda xataa macnaheeda ama xadiiska macnihiisa la fahmi waayo waxaa la yidhahdaa cala alaqali waxaa waa lilcibaada waa lilcibaada ku oranayaan culammada oo inaad korodsato aayad macnaheed iimaan iyo cibaada kaaga kordhaysa marka wixii aada korodsateen ilaahay idinku anfaco subxaana wa tacaala waxaana weeye waana aragti wax alla wixii kuu kordhaa waa aragti xaqii kaaga korortay wamaa yastawi alacmaa waalbasiir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء علم أن عملنا هنا فإذا ما الحجوم بكون غضايا وحوي مسنوا لي الله سبحانه وتعالى كو علمي وذا كو عمل فلي إيه كو مسيئين تاهو معاسدة إيه كو تشير متقانا مخالفاتك لبدا سنة مسنا آياتك لا إلهي وحكير نفس هذا المعنى أفمن يعلم ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى xagga rabbigaaga wixii lagaaga soo dejiyey inay xaq yihiin qofka garanaya tawxiidkii fahma fahmo mataqaana dariiqa xaq ahaa fahma dhammaantiis istiqaamadii iyo qof indhaalaa masalan yihin masna shaqana iskuma leh marka cilmiga in la bartaahay waa daruuro sharciyo weyn waa daruuro waajiba weyn waxaad kala baranaysaa ihdina siraada almustaqiimtaan aanu habeenii galab ku tukanayno waxa weeye camal bay u baahan tahay afka keliya dariiqii hidaayada kuma helaysida waxaa la rabaa inaad ku heshid inaad kasbatid oo baratid baa la rabaa dariiqa mustaqiimkaa waxa aada ugu baahi badan tahayna waa inaad dariiqaa fahamto saas darteed baa salaadaad usoo istaagtidba aada leedahay ihdina siraada almustaqiim marka siraadka mustaqiimka waxaa lagu heli karaa cilmiga oo la barto cilmigoo la bartaan xuujuu noqonayaa haddaan la helin tadayun iyo camal ku camalfal hadduusan jirin ku camalfal hadduu jiro oo wixii uu fahmay qofku uu ku dhaqmo maxaa imaanaya markaa khayriyadii la sheegay buu ku jiraayo oo nebigu dhahay sala allahu alayh wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin yani haddii uu qofka tacalim ahaan isaga barto oo xaq ahaan inuusan dhab ahaan uusan u fahmin inay dariiqa xaq aha waxaan yihiin uusan u qaadan cilmigaasu wabaa weeye calayh wax uu ka fahmay oo maarata iyo wuxuu ka anfacaya midna lamaar laakiin markuu dhab ahaan u fahmo waxa weeye waa qofka ilaahay khayrka uu la doonay waxaana weeye kan uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam mathalu ladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkur ka mathali alxayi walmeyit ninkaa wixii uu bartay dhaqan gelinayo ku dhaqmaya iyo kan aan maaragtay waxba diinta ilaahay aan kana aqoon kuna dhaqmayn waa nin dhintay iyo nin nool oo kale hadda ninkan nool oo cibaadaysanaya ajar baa u socda soo maha sidaa kombyuutarka dharr saqiiqadiiba ama saacaddiiba waxaa loo qorayaa kumayaal darajo kana waxaa weeye xunuun baa ku socotay wax wanaagu ma socdo wuxuu la macno yahay marka wax dhintay buu la macno yahay kana wax nool oo wax soo saaray oo kale weeye ilaahay hanaga dhiga subxaana watacaala dad diintaan ku noolaaday oo ay anfacday oo ku dhaqmay oo dhaqangeliya hanaga dhigo inay arrintu sidaa tahay waxaad garanaysaa gaalada markii laga hadlayay maxaa layidhi in hum ilaa kal ancaami bal hum adalli baa la waa acmaa dad indhala weye xoolaha iyagaa ka liitaa layidhi inay ka liitaan waaqiceenni maanta soo markhaanti ka maaha xoolaha inay ka liitaan ma waxaad aragtay xawayaan noocu yahay toona eeyaha oo ugu hooseeya dameeraha kuwii labaa ay sunguriyeynhayaan oo ay isdhamaacinayaan miyaad aragta oo isguursanahayaan kuwii noolaa oo dumarkii isguursanaya ko wada dhadig maya waxa weeye xoolaha ka liidanaya insaanku markii uu xaqa ka indhabeero markuu dariiqa istiqaamada ka leexdo ilaahay saasuu u dullaynayaa oo wuxuu noqonayaa asfala saafiliin buu noqonaya asfala saafiliinta ilaahay uu sheegay waxa hooseeya waxa ugu hooseeyuu noqonaya marka qofka insaanka ah inuu ilaahay markuu koomkan keenay kadib uu risaaladan uu la kowsado oo ilaahay uu fahamsiiyo dariiqa xaqa uu ku hanuuna waa nicmo weyn weyn bal waa nicmada ugu horeysa nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala siduu diintiisa inoogu sheegay waa nicmo ka weyne ma jirto nicmatu irsaali rusul wa inzaali اkutub baa markeedii hore nicmo ahayd inuu haddana ehelkaadigi ehelkeedii uu kaa dhigo waxa weeye nicmo kaaga weyne ma jirto nicmadaas shukri bay inooga baahan tahay wixii aad barateen iyo waxaynu mar walba baranayno shukrigeedu waxa weeye inaan gudbinno wey dhaqan aan ka dhigno aan ku dhaqanno bulshadana aan u gudbinno weeye kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas khayriyada waxaa lagu helayaa man yurid illaahu bihi khayranta hadda la sheegayo waxaa lagu helayahay waxaa ka mida khayrkii aad fahamtay oo dadka aad la jeclaato oo u gudbiso wey waa kii cumar ibn khadaabna u dhahaya radia allahu canhu qofka doonaya inuu khayra hadil umma uu noqdo uu ka qayb galo khayryadaas uu nasiib ka qaato falyaltazim shardayhaa labadeeda shardi ha laazimo waxa weeye iimaan saalixa iyo dacwa ila llah amru bilmacruuf iyo nahyi can lmunkar waxaad fahamtay inaad gudbiso bulshada inaad khayr la jeclaato waaba jihaadka laguu sheegay waa inagii dhahayna cizigu saddex qodob buu ka kooban yahay adduuniya akhira inaad kor noqoto haddaa rabtid saddex arrimood unbaa lagaa rabaa cilmi yaqiin iyo camalfal iyo caqiida aad ka dhaxasho iyo camalfal cilmigii lagu camalfalo iyo jihaad fii sabiili illahi jihaad fii sabiili illaahi oo ka bilaabmaya amru bilmacruuf iyo nahyi can ilmunkar aad ku samirto suurat lcasr macnihii ay ka hadlaysa wey saddexdaa qaldiyood qofka laga helaa adduunya akhrab waa kor noqonayaa ahlu firdowsuu noqonayaa
sidoo kale waxaa kelimad qayim ah ka soo jeediyey xafladda sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna tilmaamay inay muhiim tahay in dumarku ay ka soo baxaan gabdho daaciyaad ah isagoona sidoo kale ku dheeraaday ka hadalka kaalinta ay gabdhuhu kaga jiraan bulshada bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wassalaam على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله إلهي بأمهاتسن الذي بنعمته تتم الصالحات nicmooyinka faraha badan ee islaamku ugu weyn yahay allaha ina siiyey baa mahadi u sugnaatay lagu walaaleeyey diinta islaamka ilahay waxaan ka baryaynaa alquwa aliimaaniya inuu ilaahay nagu arsaaqo ummaddu haddii ay laabteedu kala sii sii kala jeedo oo jirkoodu isla joogo qiimo ma laha ummad aan laga helin alquwa aliimaaniya iyo al-iithaar iska warqab ummaddaan lahayn waa ummad duntay weeye si fudud baana loo dumin karaa oo cadowgu u dumin karayaa weye annaga cadowgeenna hadda maanta waad arkaysaan caalamkao dhan baa cadow nagu ah colnoo noqday waxay nagu colaadiyeenna waa iimaankaas haddii annagu marka aan ka ilduufsannahay iimaanka iyo muqtadayaadkiisa wuxuu keenayey iyo mirihiisii haddaan ka luusannahay hadda waxaa weeye magaca waxba tari maayo hadihi اlumma ummaddan muslimiinta ee muuminiinta ah waxay kaga duwan tahay ummadihii ka horeeyey inay kulansatay alcilmu wاlcamal cilmiga sharciga iyo ku dhaqankiisa ayaanu kaga duwannahay ummadihii naga horeeyey alyahuud wالnasaara yahuuddu xaqi bay fahmeen oo garteen oo yaqaaneen kuma aysan dhaqmin ilaahay baa u carooday qadab ayayna mutaysteen nasaara jahli bay alle ku caabudeen way lumeen dalaal yuu ilaahay ku tilmaamay inay lumsan yihiin haadihi lumma marka waa ummat alcilmu waalcamal inaan isku darsanno labadaas cilmiga iyo camalka ayaan ku nahay khayra ummatin ukhrijat linnaas magacaas waxaa lagu helayaa in la ysku daro ku camalfalka wixii la bartay hadda dowraa socotay dowlaad kalea ka horeeyey oo musalsala marka waa la soo khatimaa maalin walba waa laga muxaadareeyaa laakiin waxaad moodaa miraheedii inay iska yar yihiin waxaan u baahannahay maanta dumar ama gabdho daaciyaad ah murabbiyaad ah ayaan u baahannahay sida loogu baahan yahay rag dhallinyaro mujaahidiinah oo cadowga la sabartama ee difaaca sidaasoo kale waxaa loo baahan yahay dumar ama gabdho daaciyaada mujtamacana ayuu hagaajiye wey almar-atu waxaa la yidhahdaa waa nisfu lmujtamac dumarku waa mujtamaca ama uunka ilaahay bani aadamka kala barkiis wey ila waa rag iyo dumar wey waxaa loogu sii daray wa murabiyatu annisfi alaakhar niska kalena iyadaa tarbiyaysa wey gabadhii iyadaa tarbiyaysa raggii oo raggu waxay ka soo baxayaan madrasat al-um um ama hooyadu markay tahay gabar daaciyada oo khayr badan oo iimaan iyo camal saalixa ku tilmaaman ragga ay soo saarayso wuxuu noqonayaa rag wacdala dhiga oo raggii aanu ku taariikhda ku aqrinaynay saxaabat rasuulillaah iyo wixii ku xigay ee ummadiiba wanaagsanayd waxaa soo tarbiyeeyayo oo diinta ku tarbiyeeyay hooyooyin bay ahaayeen maanta waxaan u baahannahay marka guri ay ka soo baxaan dad nooc walba leh mujaahidiin leh mucallimiin leh murabbiyiin wa ducaad wax walbaa loo baahan yahay haddii marka dumarkeenna ama gabdhaheennu aysan ahayn dad akhlaaqiyaadkoodu dhisan yahay iyo iimaaniyaadkooda iyo ukhuwa aliimaaniya ay ku jirto haddaynan ahayn mujtamacuna ayagaasaa laga tix raacaya wax hagaagaya ma lahan afka unbaa leesu qurxinaya marka iska warhayn iska warqab badan baa looga baahan yahay dumarku oo deriskooda ay ka warhayaan xaqiiqatan waxaan dhaliilku leenahay dhaliil weliba aada iyo aada u weyn inaan intanoo halkaa isugu timid maanta inaanay war badan iska haynin oo wax badan aanay iska warqabin iyagoo deris ah laga yaabo gabarhna inay qadayso gabarhna inay raashin soo daadinayso banaankaay ku daadinayso hilib iyo baaste iyo suugo iyo wax badan waxaana waxa weeyaan khalalka ama daldaloolada uu mujtamacu ku duma weeye mujtamac aan lahayn atakaaful alijtimaaci aan iska warhaynin aan isbooqanin aan isu gurmanin dhibaatada aan isla qaybsanin wax qiimaa ma laha nabigu wuxuu leeyahay gabadhu waa inay u hadiyeysaa amaba ay gabadha dariskeeda yaysan xaqilin inay gabar ay gabar kale u hadiyeyso walow firsana shaatin baashan camaacumta ariga xataa ariga camaacumtiisa yarta oo ku istaaga xataa allaha ka dhige heerka marka nabigu uu gaarsiinayo alquwa iimaaniya waa heerkaas wey in layska warhayo laysu hadiyeeyo lays booqdo lays jeclaado oo afka kaliya wuxuu aysa afka baarkiisa aysan naga noqonin bal inay waaqic camaliya in loo bedelo ayaa loo baahan yahay marka ku camalfal wixii lasoo bartay ee cilmi ahaa ee culimmadu ay akhriyeen ee juhudda lagu bixiyey suldaanka beesha tunis suldaan aadan cusmaan iyo injineer awgaab ayaa ka mid ah marti sharafta lagu maamuusay xafladda waxaana suldaanka tuni uu dumarka xasuusiyey nicmada ay haystaan oo aanay haysan gabdho kale oo ku nool deegaano kale alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala adaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun waqaala tacaala lain shakartum laasiidannakum awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahad celinaynaa allihii isu kaayo keenay xafladan quruxda badan wujuuhda fara badan fadhido culummo hadday tahay hadday mas-uuliyiin tahay iyo hadday nuqubo tahay allihii isu kaayo keenay allahaas ayaan u mahad celinaynaa mahaddaasi kadib raggii soo abaabulayna ayagana waanu u mahad celinaynaa xafladda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay la in shakartum la asiidannakum ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi hadday aada igu shukrisaan nimcadii aan idin siiyey waan idin siyaadinayaa nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey wax la soo koobi kara ma aha waxaa ka mid ah nicmatuljihaad ayaa ka mid ah nicmadaasi hadda annaga aan ku fadhino meeshan xafladda aan ku dhiganayno ciziga iyo sharaftana aan ku hadlayno dadaan haysanin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala annagaana makan siiyey waxayna ku timid rag juhdigoodii dhiigoodii hadeertanna u taagan in gabdhaha muslimaadka xijaabka ay qaataan odayaashana ay si sharaf leh iyo wanaag leh ku noolaadaan ummadda muslimiinta a dhan waxaasi sidaasoo dhan ay u samaynayaan oo dhiigooda uu u baaba'ayo lafahooda ay u burburayaan inqimaasiga ay u gelayaan iyo istishhaadiinta ay u gelayaan waxay tahay sharaftaan uun inaan ku loonaanay marka dadkii arrintaasi ku fikiraya ka noolna ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo xifdiyo imtaalkooda fara badanna ilaahay uuna siiyo annagii marka maxaa nala gudboon hadday tahay odayaal hadday tahay gabdho hadday tahay dadweynahaasi caadiga maxaa nala gudboon awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala juhdigii ayaga ay bixiyeen dardaarankoodana maalin walbana waan dhegaysanaynaa inay dardaarmayaan oo ay leeyihiin dhiigga shuhadada ayaa la dayicin annaga marka waxaana saaran awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u barino dhiigoodana inaanan dayicin gabdha hadday yihiinna sidaasoo kale annagii nuqubadii haddaanu nahay sidaasoo kale mujaahidiinta dhiigooda inaanan dayicin ummaddaas kaleo muslimiintana waxaa laga rabaa inaysan dayicin nimcadanna waxaan ku hadlay sidaas bacdallaahi marka magaaladan adeertan aan joogno dowlaad fara badana lagu bixiyey dowlo aniga waxaan soo maray gabdho keliya ay bixiyeen gabdhahaasi haddana ayagii uu soo ikhtitaamay annagii iyo mas-uuliyiintii degmada uun xaflad uun aan ugu tagnay gabdhahaas dabcan adeertan waa ku jiraan hadda gabdhahan way ku dhex jiraan waxaa la idinka rabaa marka haddi dowladan hadda ugu dambaysay laydin siiyey iyo kuwii hore idinka aad bixinayseen waxaa laydinka rabaa gabdho fara badan ayaa magaaladan jooga kuwa fara badanna wilaayaadka ayay ku nool yihiin nin walbo waxaa la rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisii inuu fuliyo balliguu canii walow aaya wixii asaga ilaahay uu soo gaarsiiyey in yarba ha ahaatee inuu gaarsiiya la rabaa idinka hadda waxaa laydinka rabaa wilaayadu si guud ahaan iyo wixii markaasi aad u baahantihiin inaad weydiisaan laakiin gabdhihii joogay oo dowlaadkii bixinayay hadeertan waa joogaan kuwii hadeertan wax la siinaayene way fadhiyaan marka intii meeshan wax ku baratay kuwii hore dowlaadka bixinaye waxaan ula dardaarmaynaa gabdhaha walaalihiina magaalada jooga aad ka warqabtaan aysan hadda qaar hadde xafladan aysan ka soo qayb galin duruufa ha ahaato amba dana kale ha ahaato waxaa la idinka rabaa kaalintaasi inaad qaadataan gabdhahaasi aad gaarin siisaan sida sheekhu uu sheegay ducaad aad noqotaan ducada ducaadda marka dadka ragga keliya ma aha gabdhahana way saaran tahay odayaashii anigii wayna saaran yihiin culammadii way saaran yihiin nin keliya oo ducaad lagu magacaabayo oo bannaankan taagan ma jiraan marka kaalinteennii inaan wada qaadanno diyaar muu nahay nin walbow kaalintiisina inuu qaato odayaalka gabdho inaan qaadanno diyaar muu nahay haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu injineer awgaab oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa isagana ka hadlay wuxuuna bidhaamiyey in gabdhaha xijaaban aysan ogolayn gaaladu ayna doonayaan taasi cagsigeeda بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وسلم الله ما إسكاله سبحانه وتعالى وعدي وشيخنا نوسو جيدي إلهي سبحانه وتعالى أنو أنفعه كو ويلين الله نغدغو إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديسنينا إلهي نسوق دمانتنا شيخنا الله عافيه الله نسوق دمانتنا الله نسوق حفلتان أو مانتا aanu fadhino waxaa weeye xaflad oo maanta adduunka dagaalkeeda loo jiro adduunkan uu ilaahay subxaana wa tacaala untay dagaalkan ka jiro wax kale maaha qur'aankan oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa ah see dhulka loo dhigi doonaa see dhulka loo dhigaa gaalo waxay u taagan yihiin in qur'aankan la baabi'iyo la tirtiro oo aan lagu dhaqmin oo lagu dhaqmo dastuurkii iyo dimuqraatiyi waxay iiga ayse sameeyeen waxayse sameeyeen in lagu dhaqmo oo qur'aan aan lagu dhaqmin gabdhahan quruxda badan oo maanta ilaahay subxaana wa tacaala ama awaamirtiisa qaatay waxay iiga ka jecel yihiin in goonna iyo fulaani garan iyo ay ku socdaan waddooyinka taasaa u qurux badan iiga quruxdaan annaga aan ujeedno oo ilaahay raalli loogu noqon noogu noqonayo ma rabaan waxay rabaan gaalo cakiskeed waxay rabaan in nidaamkan iyo edabtan iyo asluubtan iyo diinkan ka jiro walaayaadka islaamiga ama caalam alislaami in la baabi'iyo oo ay noqdaan sida maanta ayaga ay ku caasiyeen markay allaha ku caasiyeen iqaabta maanta ku socto gaalo waxaan is leeyahay inta dhega leh waa maqashe inta dhega leh way maqashe waxaa maanta gaalo ku dhacaayo oo aan arkayno aan maqlayno waa wax cimrigeenna aan soo arkin dadkii naga horreeyadaa ma sheegaan dad oo caafimaad qabay nin fiyowa caafimaad qabay oo hadda kacaay ku faaya daqiiqada kadib wuxuu noqonaa meyd waawa dhintayba ninkii wax yaruu haynaa kii ugu roon waxa waaye labaatan afar saac ama waxaasuu haynaa coronavirus ilaahay subxaana wa tacaala markay ay isgarab dhigeen oo weliba oo ay jimaysteen oo ilaahay kelmadiis kelmad ay saareen oo haddii ilaahay ku roon yahay oo ay markaan kibirkooda bannaanka dhigeen ninkii fircoon ahay anaa rabbikum laclaa lasoo lasoo taagnaay inta waa laga sii zaad caleeyey weliba rabbi laclaana waa waa gaareen anaa rabbikum laclaana waa dhaheen yaa ayaga macnaha wax ka zaadna waa sameeyeen waxay gaalo samaysay maanta koow i lama lama dhihi karo wax yar ma ahan oo ay welina u taagan yihiin oo ay leeyihiin weli weli weli ay leeyihiin waxay yidhaahdeen hub baan samaysanay caalamka annagaa ugu xoog badan wax naga xoog badan ma jirto waxay yidhahdeen dhaqaalaan leenahay dhaqaala annagaa ugu badan wax naga dhaqaal badan male adduunka annagaa annagaa barwaaqa sooran anagaa dowladaha g annaga waayo dadka khayraadka qeybiyo annaga waayo annagaa caafimaadka noola soo doontaa waxaad og tihiin qofka hadduu wax yar xanuun yar qabto waxaa la dhihi jiray hala qaado yurub hala geeyo hala qaado maraykan hala geeyo maanta maraykan waxay ka maraysaa yaa i qaado islaamka dhexdooda i geeyo yaa iga qaado maraykan dhexdiisa kontonkii state oo maanta oo adduunyada oo ka dhigay iga leeyihiin iska dhigay maanta waxay marooyin yaan las salaamin yaan las arkin yaan las fiirin yaan las booqanin qofka hooyadiis ma booqanayo aabbahaada ma booqanaysid wiilkaaga ma gabadhaada ma booqanaysid waa la kala taagan yahay guri dhan la wada degan yahay qof boqol uu ku xabisan yahay ma lays arkaayo daaqadaha lagu soo tuuraa raashin aad ka cuneen cadaabka maanta ay ku jiraan gaalo alxamdulilah in badan waxaa la leeyahay way ku hanuuneen way islaameen gobolo badan oo maraykan ka mid ah waxaa la leeyahay islaamka tawxiidkaa loo qirin saad la leeyahay waxa waaya ilaah waa umaadeen subxana wa taala ilaahay waa nooga hiiliyey waa aragteen kibirkooda iyo koogooda niman mujaahidiin ah oo ilaahay diinkiis ilaahay koryaala u taagan inay gartaan la dhacayaan waddan kama haystaan iskuma dhow iskhaarad kuma naalno ya waxay ku nagu haystaan noo gantaaleenayaan wax kale maaha kitaabkan aan qaadanay tawxiidka aan karoon sheegnay jihaadkaan aan ku jirno intaasay diidan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala soo mala dagaalamta waa la dagaalameen maho ilaahay waxay dhaheen waaba kula dagaalameen maadaama adiga nimankan ay ku aaminsi man caadaa lii waliyan faadanuu xarba min allahi laa madhino waa ta- hadda ma taagna waa ujeedina ma taagna mise waa taagan tahay mise ma taagna way taagan tahay xarbiga allay ku jiraan alla la xarbina ayaga hadda maanta ha ka fakadeen waxay ku leeyihin takhaatiirtoodii adduunka way kulmeen waxay yidhaahdeen coronavirus cudurkan daawadiisa waa malario coronafilical waa isla markii waa suurgeli weyse wax daawo ay u haayaanna ma leh ilaahay waxaan ka baryaynaa meesha ay u taagan tahay gaalo imeelka sarayso wax aan ku farahna allah ka soo yeerayn meesha maalintii maraykan kun iyo lix boqol iyo toddobaatan aad ka baktinaysa tirada maalintii baktinaysaa waxawaaye kumayaal ah bunaanadkii haweenka ka qayb galay dowladda ayaa qaarkood waxay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu warbixiyeen waxay ka faa'iideen dowladda tobanka maalmood socotay magacaygu waa um cabdiraxmaan maanta meeshaan waxaa ka dhacay dowradta socotay toban maalmood aa noola soo afjaray cilmiga ilaahay diinta ilaahay looga hadlaaya aa meeshaan kusoo gabagabooday maanta dowladda magaceeda waa rabadaan yaa idiin qabta marka dowladda maktabka dacwada ee kuumiya barrow aa noo qabtay marka waxyaalo badana maxayta uga faa'iidaysanay marka wax walba oo maxayta soonkii iyo cilmigii iyo qur-aankii iyo fadligii o dhan insha allahu tacaala waa noola sheegay culimmadeena ilaah noo barakeeyo maanta nimcada annaga aan haysan dadaan haysananaa jiro waxaa ka dhacday xaflad oo lagu soo xidhay dowra cilmiya oo loo qabtay dumarka magaalada kunyo barrow waxay ku saabsaneyd duruusu ramadaaniya kitaabo badan ayaa lagu qaatay waxaa ka mid ahaa duruusu ramadaaniya fadaa'ilulqur'aan waxayna ku soo aaday xilli oo magaalooyinka cilmiyadii laga dhiganayay oo la xidhay iyo masaajidii la xidhay culimmaduna ay ugu horraysay inay xidhaan madaaristii iyo masaajidadii annagana culimmadeeda ilaahay ha noo barakeeyo oo ilaahay ha noo xifdiyo annagu inaan kuwii hore iska xidhno daaya waanu siyaadinaynaa waxaana naloo soo siyaadiyey cilmi kale naloo soo siyaadiyey waxaa kuwa gaalada iyo kuwa raacana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u siyaadiyo xanuunkooda iyo dhibaatada haysata inuu ilaahay u siyaadiyo ku mariyo wax allaale wixii diinta ka soo horjeeda magacayga waxaa waaye umaxaarita waxaa ka dhacday dowro loo qabtay dumarka magaalada ku nool degmada kunyabarow dowladdu waxay ku saabsan tahay rabadaanka duruus rabadaaniya imise maalmood idiin socota dowladda maanta lagu soo khatimaa toban ahayd haa waxaa ka mid ah fadaa'il qur-aan fadaa'il qur-aan waxaa ka mid waxaa ugu fadliga badan qur-aanka xitaa fadligiisa lagu soo lagu sheegay axaadiis fara badanaa lagu soo bandhigay qofku inuu saaxiib ka dhigto qur-aanka uu daa'imo mar walba axaadiidkan kusoo bandhigan wuxuu yahay akhbarana qutayba can ibnu maali ibnu saciid can maalik can naafic can ibni cumar radi allahu canhum ana rasuul allah sal ly slam qaal mathalu saaxibi alqur'aan ka mathali ibil almucallaqa idaa caahada calayha amsakaha wain uطliqat dahabat macalimiinta waxaan ugu baaqayaa inay sii badiyaan xilliga ay munaasabka ay ku soo aadiyeenna waa xilli ugu munaasabsan xilligay gaaladii gaala raacyadiiba ay adduunkii maxay tahay xayireen kala xayireen oo cudur la dhaho coronavirus uu ilaahay ku riday oo maxay tahay kuruska ay soo ridayaan mid kaga kaga kaga dheereeya ah oo laxda waaxida uu qofkuu ku tagaayo oo naqasyada ilaahay uu ku dhejiyey oo maxay tahay ciidanka ilaahay ciidamo ka mid ah oo ilaahay uu ku baabiiyey waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu u siyaadiyo maxay tahay gaalka iyo gaala raacaba iyo kii u dabadhaqayaba ilaahay inuu ku baabiyaan ka baryaynaa
dowra toban maalmood socod yaa la qabtay dowladda habeenka ku dhaqan degmada kuwinbarow waxay ku saabsan afar kitaab ee ku baxda fadla alqur'aan kitaabu soon iyo tarbiyat alawlaad
dowra aqaatamiya kugu horreysa maya dhowr dowra aan soo qaadana ka waran dareenkaa farxadeed hadda maasha allah dareenkii aad u kacsan yahay maasha allah alxamdulilah waxaa aad iyo aada loogu farxayaa ka dhacay dowrada maxaan ku rahdaa isniinta noo soo bilaabatay toban maalmood noo soo socoto maanta arbacaan lasoo qatimay maasha allah alxamdulilah wax aad iyo aada u badan ayaan ka faa-idna oo baahib weyn aan u qabnay waxaan ku idhaahdaa aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa waxaan macalimiinta ugu baaqaynaa insha allahu tacaala maktabka dacwada inay noo soo celceliyaan duurooyinsan oo kale ah oo diiniyan waxaan kusoo qatimayaa qodob yar oo ah baraambur bismillaah waxay soo gaaray waxaa ahaa goobtaygu yimid guushoow islaamka gaaray baa ahaa goobtaygu timid waxaan ku taahamahayo waxaa mankayga yaal inaan washingtonna ahana rajeynayaa inaan qudusoo xoreehaynaa rajeynayaa inaan galtarahan bireyna rajeynayaa inaan rayadahan ka taagna rajeynayaa allahu akbar inuu gaalka taraamla leeyahay oo qooqay oo kibray oo diinta ilaahay subxaana watacaala ku kibray oo tusay cadowtooyada oo islaamka u qabo muslimiinta u qabo dhammaantooda tusay waxaa ilaahay subxaana watacaala uga mahad celinaynaa had iyo jeer alaan ilaahay subxana watacaala uga mahad celinaynaa gargaarka oo ilaahay subxana watacaala islaamka u fidiyey oo cudur kaloo la dhahaa ilaahay subxana watacaala ku salliday kibirkii iyo qooqii iyo isla weyninkii iyo weyninkii iyo rabbinimadii oo uu sheegtan ilaahay subxana watacaala ka abaalmariyey aysan waxba qaadi karin ilaahay subxana watacaala wuu tusay gaal gaal qurmoon oo uraya inuu ilaahi subxana watacaala ka adkaan karin muslimiintana uu ka adkaan karin bismillaah alxamdulilah waxaan ku daraya in yaro habaaro kufaartaan kibirtay kadaabkood allow go'a karoonaha feeras keligood allow ku beeg allow ay soo kogaano kol wada go'aan maxaanoo keenay maxayno kartaagan tahay adduunay kaysatiyo kishkamaanan dhicin kitaabka ilaahay bay inagu kadeedayaan allow kaarahay watankayd ku noo hadhaa waxay keeneen rabbow kaaba noo noqdaan kuway soo kaxaynayeenna waa kurbaysan yihiin diyaarad kor taagan iyo kaabal kaalma looma helin inuu kolba qaar baxsado bay la kuududaan asalaamu calaykum waraxmatullahi haweenka muslimaadka ayaa kaalin muhiim ah kaga jira bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga waxayna dhankooda helaan dowlaad sharci ah iyo madaaris ay ku bartaan culuumta diinta iyo farsamada waxaana dadaaladaas iska kaashadee makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab أبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan isla soo gaarnay daraasad dhowaan laga sameeyey waddamada reer galbeedka ayaa muujisay in haweenka muslimaadka ah ee xijaaban ay ka badbaadeen dhibaatooyinkii markii hore ay la kulmi jireen sababa ku aadan cudurka korona haddaba wariyaheen cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixintan ku eegaya daraasad dhowaan laga sameeyey waddamada reer galbeedka ayaa muujinaysa in haweenka muslimaadka ah ee xijaaban ay ka badbaadeen dhibaatooyin ay markii hore kala kulmi jireen dadka ay ku dhex nool yihiin ee aanan haysan diinta islaamka tan iyo wixii ka dambeeyay markii korona virus uu ka dilaacay caalamka gaar ahaan yurub iyo ameerika daraasadan ayaa samaysay haweeney lagu magacaabo anabila oo ka tirsan jaamacadda north western ee dalka maraykanka waxaana lagu waraystay haween muslimaad ah oo tiradoodu ay gaarayso soddon iyo siddeed kuwaas oo qaata xijaabka iyo indhashareerka haweeney lagu magacaabo cafraa oo ka mid a dadka ay daraasadan waraysatay ayaa sheegaysa in isbeddel ballaaran oo la xidhiira xagga tacaamulka ay dareemayaan islamarkaana ay meesha ka baxday aragtidii liidatay oo ay reer galbeedka ku fiirin jireen haweenka xijaaban ee muslimaadka ah gaar ahaan dadka ku nool magaalada london waxay intaa ku dartay hadda qaab xun iima eegaan mana ka diidsanay indhashareerkayga xijaabkayga iyo galoofiskayga dhammaan dadku waxay hadda u muuqdaan kuwa fahmaya xaalka ayay tiri cafraa oo ah magac mustacaar ah oo shakhsiyaddeeda rasmiga ah lagu qariyey haweeney iyadana lagu magacaabo jamiila oo ku dhaqan dalka faransiiska ayaa sheegaysa in dhibaatada caalamiga ah ee hadda jirta ay sabab u noqotay inay ka badbaadaan faallooyin qaldan oo laga bixiyo xijaabkeeda iyo labiskeeda waxay sheegtay in hadda ay bilaabeen shirkadaha soo sameeya dharka inay soo saaraan waxyaabaha wejiga lagu xirto si looga badbaado cudurka coronavirus dastuurka dalka faransiiska ayaa horey waxa uu u mamnuucay indhashareerka in lagu xirto goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha hase yeeshee wixii ka dambeeyey coronavirus indhashareerku kama ahan wax dembi ah haweenkuna waxay ku qaadan karaan goob weliba iyadoona xitaa haweenkii gaalada ahaa ay wejiga daboolanayaan horey waddamada reer galbeedka waxaa ku adkayd in haweenka muslimaadka ah ay xirtaan labiskooda sharciga ah ee xijaabka iyo sidoo kale indhashareerka waxayna mar weliba ay bannaanka u soo baxaan la kulmayeen tacadiyaad iyo gabodfalo uga imaanaya dadka aan muslimiinta ahayn hase ahaatee koronafirus wuxuu meesha ka saaray arrinkaas haweenka muslimaadkuna waxay si xora u qaataan lebiskooda reer galbeedkuna wuxuu allah ku sanduuleeyey inay qaataan tacliimaadka diinta islaamka iyagoo aanan jeclayn islaamka ayaa in ka badan kun sano ka hor wuxuu dadka amray inay ilaaliyaan nadaafadda guudda haweenka muslimaadkuna waxaa la faray inay xijaabtaan dhammaan tallaabooyinka hadda ay bixiyaan dhakhaatiirtuna badankoodu waa kuwa ay horey inoo amartay diinta islaamka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي